habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka habeenay dalsan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon doona socdaha siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed oo gaaray dhuusamareeb iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan kula qaatay halkaasi sarankii ugu horreeyey u taagan doorashada madaxtinimo ee puntland oo gaaray magaalada garowe iyo kumanaan shacab oo halkaas kusoo dhoweeyey sare ciidamada qalabka sida oo xukunno dul toogasho ah ku riday xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab da xoogga dalka oo howlgallo ka dhan ah al-shabaab ka fuliyey deegaanka goobguduud buure ee gobolka baay dalka wadatashiga ee aayaha koonfur galbeed oo looga hadlayay doorashooyinka koonfur galbeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho dowladda warka inaad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha faransiiska oo ka hadlay dib u soo celinta ciidamadiisa niger
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale haween wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taariikhda ay ku beegan tahay soddonka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ku door korona warkayga iminkana kusoo dhawaaday isagaiyo intaa ka faahfaahsan aan ku bilownay wafdi ka socda siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka koonfur galbeed iyadoo halkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kulan kula qaatay wafdigaasi siyaasiyiinta ah ee markaasi ka ambabaxay magaalada muqdisho sida warkan ay ku faahfaahinayso maryan ladane
wafdi ka socda isbedel doonka koonfur galbeed ayna hogaaminayaan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug xubnahan ayaa kulamo la yeelan doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxayna kala hadli doonaan fulinta heshiiskii baydhabo ee febraayo iyo qabashada doorashada koonfur galbeed si nabad ah mas-uuliyiinta isbedel doonka ayaa sidoo kale waxay madaxweyne xasan sheekh u muujin doonaan garab istaagga ku aadan la dagaalanka al-shabaab safarkan ayaa kusoo beegmaya xilli isbedel doonka koonfur galbeed ay shalay kulan weyn ku yeesheen magaalada muqdisho kaasoo ay kasoo qeybgaleen xulka siyaasiyiinta koonfur galbeed maryaladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
dhanka kale markaan haddii aan eegno musharaxii u horeeyey ee u taagan doorashada madaxtinimo ee maamulka puntland ayaa gaaray magaalada garowe iyadoo halkaasi kumanaan shacab ah ay ku soo dhoweeyeen sida warkan uu halkaasi noogu soo diray waryaheena xaaji barciise
magaalada garowe caasimada puntland kumanaan qof waxa ay ku soo dhoweynaysaa musharax madaxweyne guule saalax barre oo noqonaya musharaxii ugu horreeya ee soo gaara caasimadda puntland iyadoo oo ay dhiman tahay saddex bilood oo keliya doorashada siddeedda janawari ee muddooyinka u dambaysay lagu dooranayay madaxweynayaashii kala dambeeyey degayaa magaalada garowe caasimadda puntland kumanaan qof ayaa halkan ku soo dhoweyn doona waxaana waraysi la yeelanay xaafadda wada jir maadaama xaafadaydi maanta soo dhowayntu ka dhacayso oo barxadda garoowe xaafaddii aan xukumay ay ka mid tahay oo garoowe ay ka dhacayso waxa weeye inaannu nadaafadii amnigii ka qayb qaadano baanu soo bannaan baxnay madaxweyne musharaxa madaxweynaha waa soo dhowaynaynaa waxaannu leenahay soo dhowow guuleed waa nin dhallinyaro ah gurigu ku dhashay taagan wax ku bartay khaasiyan anigu dadka aqaani aan ku jiro dugsiga ibnayn ibnu kacab oo gurigayga ka soo horjeedo wuxuu ku dhammeeyey qur'aanka waxa weeye dadka uu dareenka gaarka ku leeyahay baa anugu ka mid ahay marka waxaan leeyahay soo dhowow gurigaagu ku soo dhowow amni badantii garow waa isku soo dhawow magaalo madaxdii ku soo dhawow waxaan halakanna baaq uga dirayaa wixii musharax madaxweynaha oo madaxweynaha yaga haddeer dalka haysta u horreeya siciid cabdulaahi deni garowa ku soo dhowaada amni badantii ku soo dhowaada kulligii waa ini soo dhowaynaynaa madax- musharaxiinta iyadu kulligooya dareen gaaray nagu leeyihiin dee dalka ku soo dhowaadaannu leenahay dalka ku soo dhowaada ku soo dhowaada asaguna waa nin dhallinyaro ah oo guriguu ku dhashay wax ku bartay oo aan aaminsanahay inuu dareenka dhallinyarada ka turjumi doono oo wax ka bedeli doono nin ah inuu yahay waxaannu leenahay marka ku soo dhowow puntland dadkay u baahan tahay baad ka mid tahay haddeer madaxweynaha dalka hayaaba waa nin dhallinyaro ah waxa weeye dalku dhallinyaro iyo wuxuu u baahan yahay aqoonyahan iyo dad wax ku soo cesha waxaannu leenahay ku soo dhowaada gurigiinni ku soo dhowaada amni badantii garowahayd waxaasoo shacaba isku soo bannaan baxay dee waa soo dhowaynaynaa annaga guleey waa ninta gurigu ku dhashay weli taagan oo wax ku bartay oo dadkii yaqaanin oo aannu shaqooyinku soo qabannay iyo siduu u soo qabtay iyo hawlkarku ahaa aannu soo aragnay guuleed waa la soo tijaabiyey waana nin dhallinyaro ah oo da'yar guuleed guulaysa aniga waxa weeye wax tara ah ma arko waxa weeye gobolka nugaal wuxuu u siman yahay magaalada tan waa magaalo madaxdii reer puntland waxa weeye wixii musharax reer puntland ah oo dhan buu u furan yahay wax tara la dhaha carrada kama jirto waxa weeye guuleed musharaxiintuu ka mid yahay iyo musharaxiinta kale oo soo socota inta musharaxana waa ku soo dhowaynaynaa annagu magaalada garoowe taradan aniga mamnuuc bayba iga tahay waayo anigu waxaan bay halgamayaashii raadinayey waxa weeye waxaan ahay anigu halgamayaashii raadinayey in loo dareero qof iyo waa nin aan rajaynayno haddii ilaahay idmo oo ilaahay qadaro calafka ilaahay baa haya inuu madaxweyne noqon doono ama istaahilo waxa weeye dee waa soo dhowaynaynaa guuleed aad baan u soo dhowaynaynaa xaggee uga timi guuleed soo dhowayntiisa guuleed soo dhowayntiisa waxaan uga imi dongorayo dongorayaan uga imi waxaan us- inaan soo dhoweeyo guuleed dartiis kuwa kalena waan soo dhowayn doonaa nin kasta oo sharaxan oo madaxweyne ah waa soo dhowaynaynaa casumaddana waxaa lagu yaqaanaa musharax kasta musharaxiintu inay u siman yihiin
dhanka kale markaan haddii aan eegno maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa xukunno dil toogashaha ku riday xubno ama laba nin oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo horay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee maamulka galmudug ay dil toogasho ugu soo xukuntay balse racfaan ay qaateen mar kale maxkamadda sare ee isla xukunkii oo kale ku riday sida warkaan uu ku faahfaahinayo cabdisalaan juulo shaakir
noqon kama mid noqon mana ka mid noqon doono mafaano
eedaas oo hadda la ii akhriyey waa galay iyo ma galin iyo doodaan ka qabaa anas cabdulqaadir cali loo yaqaano salmaan xanad cabdulaahi eedaas ma gashay ama ma galin ama doodaan ka qabtaa
gaariga la sheegaya qariqa ah waa jira waxaa jira saldhigga bambada ah waa jirtaa ku tirsanaanshahii owal al-shabaab waa jirtaa labada kun laba iyo tobankii ku biiristeedii waa jirtaa gaariga qaraxa waa jira waxaa kale oo jira waxa weeye eh, nin la dhahayo oo nabadoon ah oo aan u sheegay eh, laga yaabo inaa warbaahintaba ka daawateen oo oo- oo la itusay waa jira
anas cabduqaadir cali maxamuud magaciisa afgarashadasa ahaa salmaan iyo aadan mursal maxamed macalin oo isna loo yaqaanay iidow ayaa ugu dambeyn maxkamadda sare ee dalka waxa ay ku riday xukun isku mid ah anas cabduqaadir cali maxamed iyo aadan mursal waxa ay ka mid ahaayeen shabakad ka kooban lix ruux oo dilal gaadmo ah iyo qaraxyada ka fulisa mudug gaar ahaan gaalkacyo aadan mursal maxamed ayaana lagu soo eedeeyey dilka marxuum maxamed jaamac maxamed cagabiyood halka anas cabduqaadir cali maxamuud salmaan oo ah horjoogihii shabakadda isagana lagu soo eedeeyey dilka marxuumiinta kale ahaa cabdi aadan siyaad cabdidheere iyo cilmi cali guuleed waxayna dhammaan dilalkan ka dhaceen xilli marxuumiinta ay kasoo baxeen masaajido kala duwan oo ay ku cibaadeysanayeen toddobai tobankii bishii abriil ee sanadkan ayay soo galeen gacmaha ciidamada qalabka sida kadib howlgallo loogu jawaabayay qarax lala beegsada gaari cabdibila ah oo ay leeyihiin kumaandooska xoogga dalka ee danab baaris dheer kadib xafiiska xirlaalinta maxkamadda ciidamada ayaa codsaday qaadista kiiskan fadhiyo kala duwan kadib maxkamadda darajada koowaad ayaana labaiyo labaatankii bishii mey ee sanadkan ku xukuntay anas iyo sidoo kale aadan dil toogasho ah qareenada u doodaya eedeysanayaasha ayaa qaatay racfaan kadib xukunkii dilka ahaa ee lagu riday maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa aqbashay dalabkii racfaanka ahaa ay soo qaateen qareenada labaatan iyo afartii bishan maxkamadda sare oo waqti ku filan siisay dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambeyn maanta ku raacday xukunkii dilka ahaa ee horey ugu xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida anas cabduqaadir cali maxamuud salmaan iyo aadan mursal maxamed macalin iidow sida warbaahinta u sheegay jenaraal iibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida cabdisalaan julashaakir warbaahinta darsan muqdisho
aada u mahadsan yahay cabdisalaan juule shaakir markana haddii aan eegno ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo markaasi ka sameeyey ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab deegaanka goobgaduud buurey ee gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed ciidamada xoogga dalka ayaa howlgalladani ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada goobgaduud buurey ee gobolka baay waxaana howlgalkaasi hogaaminayay taliyaha ururka afartan iyo lixaad guutada sideedaad ee qeybta lixdanaad ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed xidigle xasan aadan maxamed xasan taar waxaana markaasi markaasi laga fuliyey deegaano ay ka mid yihiin adeegow garaar warta doolar iyo sidoo kale weeley halka la yidhaahdo ciidamada ayaana waxa ay howlgaladani ku xaqiijinayeen markaasi amniga deegaanadaasi ama deegaanada hoostaga deegaanka goobguduud buurey ee gobolka baay ciidamada ayaana xaqiijiyey in markaasi halkaasi ay wax markaasi dagaal aysan kala kulmin xaaladana markaasi ahayd mid degan markaasi kuna sii jiraan howlgallo hor leh oo ay markaasi ku baadigoobayaan dagaalamayaasha al-shabaab oo deegaanadaasi ku sugnaa dhanka kale markaan haddii aan eegno shirka wadatashiga aayaha koonfur galbeed ayaa lagu qabtay oo laga hadlayay doorashooyinka koonfur galbeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdifataax muumin ilka case
heshiisyadii siyaasadeed ee februari ee beedhabo iyo weliba sidii maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ugu dhic lahayd doorasho nabad ah oo laysla ogol yahay kulankan ayaa waxaa ka qayb galay xubnaha ay ka mid yihiin guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaano siyaasiyiin haween dhallinyaro kuwaas oo ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale shirkan ayaa qayb ka ah kulamo xiriir ah oo xubnaha oo ku midaysan madasha maanshiil ay ka wadeen gudaha dalkii dibaddiisa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay si deegaanada koonfur galbeed ugu hirgasho saraynta sharciga xasilooni amni iyo weliba dimuquraadiyad sidoo kale shirka xubnaha ka hadla oo isugu jiray haween dhallinyaro siyaasiyiin xildhibaano odayaal dhaqan ayaa sheegay inay u baahan yihiin in deegaanada koonfur galbeed ay ka dhacdo doorasho xor i xalaal ah islamarkaana halkaas uu ka bilowdo guluf ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab madaxdii qaranka suu hogaamise nin kale hadda baydhabo ma imaan karaan ma ii sheegi kartiin damiirka nool oo isagu ku hadlaya adduunka laba luqad basaa jirto luqad qaanuun iyo luqad qaabaad luqad qaanuunka waa dadka wax iskula hadlaan sharciga ay ku heshiiyaan luqadka duurjoogtana waa qofba qofka ka xoog badan inuu cuno cabdicasiis lafta gareeyan luqadda keliya hadda uu wado waxay tahay luqadda qaabaadka waa waxa keliya lagula hadli karana waxa waaye hadalkii cali bin abi aalib ee ahaa khaatib innaas calaa xasbi cuquulihim luqadoo fahmaya in lagula hadlo dabcan magaalada baydhabo labada kun iyo sideed iyo tobanka ilaa hadda waxay u eg tahay dadkii baydhabo tegey iyo dadkii iiga dambeeyaa yaqaanee taariikhdii sagaashan iyo labadii la dhihi jiray magaaladii mowtka waaye the death of city dabcan sababtaan u leeyahayn waxaa waaye magaalada baydhabo wax transaction dhaqdhaqaaq dhaqaale oo ka dhaco ma jirto dabcan dadkii oo dhan derbiyaday fadhiyaan waagii hore waxaan isdhihi jiray warnayu dadka maxay la baqaayaan waxaanba ogaaday marka dadka waxay u baqayaan koowaad waxaa waaye dadka haddii lagala dagaalamo dhaqaalaha noloshooda iyo waxa ay cuni lahaayeen dadka ma hadli karaan xuquuqdoodii dhan baa lumayso
dhallinyarada hadda la adeegsadahaya dadkun ay koynay gogol ay laha dhignay doorasho ay la dhignay liin haddaad ka rafaadow isingu hooyada baahan bushka ka jarta isinsan dhali aad askari eeto may qaadaasee bililan boqol doolar oo may la raaya insha inaad helaas ini kalenin ogayna anka dhimutay dadka kii kacay likii dhibaatayne dagaalan horkatay nabadana deeqasa koonfur galbeedo nabad eh una dhangaana deeqasa in macal dadkii deegaan wadaagani le lafta gareen kontraktadii abtijaysi ku dhamaatay horta madaxweyne mahayna dalma hukumaan lanka madeed walan dhiibata walkiingay lanka haddii aad walan dhiibata lala gorgortama lala ballama wal iska ogaad yaa aad walkiingay lafta gareen korna wal maniingnagana walna maniinghaay kontraktadii abtijaysiina ku dhamaatay wadan lanlahayna dad kontaraadka la galay lanlahaynana lii dhiibiyahay wadanka sugaa arrintaasna ma en baahantaa in wal dhabel ku gobado cabdiasiis un manin roogmeela walna manin haaya mudane madaxweyne soomaali adikiin fidheeda wal alla wali dalkunka ha laawo adduun iyo aakhiraba su-aaliya adikiin taalla heliiskas ada wedi ada garwadeenka ku hay ada odayga ku hayti oo dadkuno ha ka qanciidi mayla raayay inii gaadadan ad ha ka qanciidi fuli heliiskii sugahaay aylan jaxan jaxanay may fadaane ini sidii haay xarfan bixarfin ini lan fuliy gabagabadii qaar ka mid ah gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa dhankooda tilmaamay in marnaba aysan ku qanci doonin in aan la fulin heshiiskii siyaasadeed ay wada gaareen dowladda federaalk soomaaliya maamulka koonfur galbeed iyo xubnaha mucaaradka iyagoona sidoo kale ay sheegeen inay diyaar u yihiin in ay la dagaalamaan al-shabaab dhanka kalena doorasho ay ka dhacdo magaalada beedhabe maamulka adinku taliyaho ee koonfur galbeed bal degmooyinkii shabeellaha hoose hal degmo isu xukuma sheego korne ma jarta ma degmooyinka bokoolaha xukumooye ma jarta ma degmooyinka oo gobolka baya xukumooye ma jarta olmost degmooyinkaas markii la iska dadara labaatan meeyi ka dhowyin intee xukumooye hal kilomitr oo baydhawo ay xukumooye ana wari ilaataa lafta gareen usuuba wali imbaahanyaa xabsagaas in la kubiye naftiisaan baan hal kilomitr oo xabse ee ka jar wali baanya iwana
halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waraadiya dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha faransiiska manuel macron ayaa xaqiijiyey in dib usoo ama dib usoo celinta ciidamada faransiiska ee dalka niger ay ku dhici doonto oo keliya codsi ka yimaada madaxweynaha xilka laga tuuray maxamed bazoum waxa uu sheegay inta lagu guda jiro shirka jaraa-ida uu qabtay haddii aan sameyno wax dib ujeedina waxaan ku sameyn doonaa keliya codsi ka yimaada madaxweynihii xilka laga tuuray hogaamiyaasha afgembiga niger ayaa ku eedeeyay faransiiska inuu abaabulayo ciidamada militariga ah ee ku sugan dhowr markaasi wadan oo dariska ah kuwaas oo dhaca galbeedka afrika si ay ugu diyaargaroobaan ama diyaargarow markaasi u qaadaan faragelin militari oo markaasi ay ku sameynayaan taliska afgembiga kula wareegay dalka niger warkii habeen ood kala socoteen raadiyo dalasanna wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin